istibraa waxaa la yidhaahdaa waa muddo ay ruuxa dumaree addoonta ahi markaa cidi mulkida ama uu milki ka suulo la hubsado si ilmogelaynkeeda loo ogaado inuu maran yahay ama addoonsi sidii ciddadii oo kale taasaa istibraa la yidhaahdaa awjibhu waajibi istibrihii fii xaqi اlfataa ninkii xaqiisa ku waajibi idaa malaka raqiiqatan marka uu mulkiyo addoon wa xaqihaa xaqeedana ku waajibi idaa halaka markuu halaagsamo ow cataqad amaba ay xorowdo min bacdi waطin mucaamalo awjadahu uu ahaysiiyey sayidku dabadeed wamiluhaa waxaa la mida fii daalika kaalmustawlada tii laga ilmo dhashadana waa la mid faqablahu hortii imnac diidku lalistimtaaci raaxaysi dhammaantii wajaaza lisaabi waxaa u bannaan siwa ljimaaci wixii aan mucaamaladaa iyo galmada ahayn ayaa u bannaan waxa uu leeyahay sheekhu istimtaacu waa waajib oo fataha iyo ninkii dhallinyaradahaa ayuu ku waajib noqon haddii uu addoon mulkiyo inuu iska hubsado istibro ku sameeyaa waajib bay xaqiisa ku noqonaysaa xaqeedana waajib bay ku noqonoo haddii uu sayidkii dhinto amaba ay xorowdo intii mucaamalo uu markaa dhex martay sayidkaa dabadeed iyaduna inay istibro samaysaa mar hadduu ka halaagsamay amaba ay xorowday waajib bay ku noqonaysaa waxaa la mida mustawladadii haddii uu dhinto iyaduna nafteeda way hubsanaysaa waajib ahaan haddaba wuxuu leeyahay istibrahaa ka hor istimtaac oo dhan xaraan ayuu noqonayaa intuu istibraha iyo hubsigaa kaga samaynayo qofka saabiga ahee soo qafaashay waxaa isaga u bannaan inuu markaa jimaac waxaan ahayn inuu sameeyo midu furan weeye ilaa inta uu istibro kaga samaynayo awjibhu waajibi istibrihi fii xaqi lfataa ninkii dhallinyaradaha xaqiisa ku waajibi idaa malaka raqiiqatan markuu mulkiyo wa xaqihaa waawjibu fii xaqihaa xaqeedana ku waajibi ayada idaa halaka sayidkii markuu halaagsamo ow cataqada may xoroodo min bacdi wain wain iyo galmadooda awjada uu haysiiyey wa miluhaa waxaa la mida taa fii daalika xunkaa iyo hubsigaa waxaa kula mida nafteeda ay hubsanayso almustawlada ta mustawladadahe laga ilmo dhashaday faqablahu istibraha ka hor imnac diid kula listimtaaci istimtaac dhammaantii wajaasa lisaabii kii soo qafaashay waxaa u bannaa siwa ljimaaci tii markaa sahmigiisa ku soo dhacday ee haniimada uu kaga helay jimca waxaan ahayn baa u bannaan intuu istibro kaga samaynayo wa qablahu istibraha hortii wa bacda mowti sayidii sayidkiina geeriyooday aw cidqihaa amintay xorowday kadib nikaaxuhaa lam yucqadii nikaaxeeda lama guntayo wain takun fii cismatin haddii ay ku jirto guur cinda shiraa ibsi agdiisa ow ciddatin ama ciddo hadday ku jirto fa canhumaa labadoodaaba ta'ahara wuu ka dib dhacayaa istibrihii waxau leeyahay sheekhu qabla alistibraa sayidkiina intuu geeriyooday ama intii ay xorowday kadib nikaaxeeda qabla alistibraha lama guntayo ee marka istibraha lagu sameeyo ayuunbaa la guurin karaa oo iyadoon istibra lagu samaynin haddii uu sayidkii ka dhintay amaba ay xorowday nikaaxeeda lama guntayo haddii ay cismo ku sugan tahay bur cisma macnaa fii cismati zawjin hadday ku sugan tahay oo uu qabo markaa la iibsaday ama ciddo hadday ku sugan tahay labadaaba istibruhu wuu ka dib dhacayaa oo istibruhu waxaa laga marmaanaya inuu ka dambeeyo milkigaa ku yimi shiraha laasigitaankiisa kadib waa in istibro lagu sameeyaa haddii ciddo ay ku jirtayna waa in ciddadaa markay ka baxda kadib istibrihii lagu sameeyaa wa qablahu istibraa ka hor wa bacda mowti sayidii sayidkii intuu geeriyooday kadib aw cidqihaa ama xorowgeeda kadib nikaaxu almucqadin lama guntayo wain takun fii cismatin hadday cinda sharaa iibka agtiisa hadday cismo ku sugan tahay aw ciddatin facanhumaa labadoodaba ta'ahara wuu kadib dhacayaa waxaysu goortii kaana uu ahaado istibrihii mid matluuba fahuwa wadcu xaamilin tii uurka ahayd uu mulkeeda weeye aw xaydatin ama hal caado weeye fii daati xaydan xaydka tii u saaxiibkahaydee xaa'ilin weliba golmadhanta ahayd washahru bil weeye fii daati shuhuuri bilaad washahru bilna muctabarun waa la ictibaarin fii daati shuhuuri bilaha tii u saaxiibka ahayd aw qadru shahrin kaamilin bil kaamila qadarkii ayaa la ictibaarin xaysunkasar marka uu jabo wuxuu leeyahay sheekhu marka uu haddaba istibrihii matluub noqdo mid laga maarmaana wuxuu noqonayaa tii xaamilada ahayd waxaa lagu hubsanaya lagu istibraynaya inay ilmaha ka dhasho ama hal xayd hadday dumarkiida waatulxaydalkahay caadada heli jiray ee xaa'ilkee golmadhanteen imka waxba urka ku sidin ay tahayna hal caado unbaa lagu hubsanaya haddii ay dawaatu shuhuurkii tahay oo aysadii iyo sakiiradii iyo hadday yihiinna waa hal bil markaa bil waxaa la odhanayaa dee marka ay kow ka bilaabantee ilaa soddonka ay tagto haddii bil dhexdeeda ay tahayna dee bisha waa yani bishii un baa la dhamaystirayaayo inta bisha hore iyo masalan haddii ay labiyo toban ama saddexiyo toban bisha hore noqoto inta soo hadhayna bisha kale ayuunbaa laga baraya bilun baa la dhamaystiraya waxaysu goortii kaana uu ahaado waxaysu meeshii kaana uu ahaado istibrihi mid laga maarmana fawa wadcu xaamilin tii urka lahayd dhalmadeeda weeye aw xaydatun weeye fii daati xaydin xayd si u saaxiibkeeda xaydan gurmaran tahay washahruna muctabarun waa la ictibaarinoo istibri ayaa loo ictibaarin fii daati shuhuuri bilaha tii u saaxiibka ahayd aw qadu sharin kaamilin bilkaamila ayaa loo ictibaarin xaysunkasar marka uu jabo faslun fiima yajibu lilmuctadati wa calayha waxau halkan kaga hadlaya sheekhu gabadha ciddo tirsanaysa wixii waajib u ahaa ee yeelanaysay iyo wixii ayada korkeeda ahaa wuxuu hi calayhi zawjkii waxaa lagu leeyahy lilrajciyati gabadha ciddatu rajciye ku jirta alinfaaqu inuu nafaqeeyo wa maskanun iyo hoy jalaabihi talaaqu furiinku ku dhacay walam yajib ligayrihaa kayrkeedu ma waajibin ila sakan hoy mooyaane waalbaa'inu lxublaa tii baa'inadahayda urkaleed lahaa kullu lmu'an qarashoo dhan bay leedahay wamaa siwaa rajciyatin rajciye wixii ka soo hadhay laa takhruju ka bixi mayso libeytihaa guriga ka bixi mayso ilaa liamrin yuxwiju arrin markaa yacni cileedhi iyo culays markaa keena mooyaane walam yajuz mana banaana fii ciddati lwafaati an tamasa tiiban inay markaa dhiib taabato ow tusayin aw tusayin ilbadan ama jirka ay nadiifisaa lama ogola tusayin ay kuxisaa waxa uu leeyahay sheekhu ninkii waxaa lagu leeyahay oo gabadhii rajciyadahayd ay ku yeelanaysaa gabadha rajciyadii waxa weeye waa gabadho ama dalqad ama laba furay inuu nafaqeeyo nafaqadeedaa lagu leeyahay waxaa kaloo lagu leeyahay maskinkii iyo gurigii uu ku dhacay dalaaqan iyo furiinkanina hadduu kira ahaa iyo haddii uu isagu lahaaba waa inay kaana ku ciddo tirsataa ay ku dhammaysataa iyo arrindarkii waxeedoo dhan way ku yeelanaysaa maxaa yeelay dee isaga ayay markaa muddadaa u joogtaayo hadduu doono wuu soo ceshan karaayo xukmu zawje ayaa iyadu leedahay tii aan iyadu rajciyada ahayn ee ama khuluc ee baa'inada ahaydee ama khuluc ku baa'intay ama saddexdiba ay u dhammaadeen iyadu waxaan sakan ahayn ma laha iyadu hoy unbay leedahay wax kala kuma laha askinuhuna min xayu sakantum dejiya halkaad degteen haddii ay baa'inaha ahaatee ay xublo tahay oy uur leedahay oy ilma sidana mu-anta oo dhan ayay yeelanaysaa qarashkii oo dhan way yeelanaysaa bisabab alxamli bay ku yeelanaysaa uurkaa dartii bay ku yeelanaysaa waxaa kaloo halkan leeyahay sheekhu wixii aan rajciyo ahayn taa ciddatu rajciyada ku jirta mooyaane inta kale oo markaa tii laga dhintay iyo tii baa'inada ahayd iyo laa takhruju min beytihaa buu dhi guriga ka bixi mayso oo gurigii markaa cinda alfurqa ee ama geerida laga dhintay amaba lagu furay intay ciddadu ka dhammaanayso halkaasay ku sugnaanaysaa ayana ka bixi mayso kana saarima lagana saarimayo ilaahay baa yidhi laa tukhrijuuna min buyuutiina walaa yakhrujna ha ka saarina idinku guryaha ayaguna yay ka bixin inay dee xumaan la yimaadaan mooyaane marka waa laga yaabaa xagga ninka inaan laga saarin laakiin xagga dumarka iminka innaga naag la furay fadhi uma yaal bay idhahdaano wax kasta haddii la sameeyo waa tii ka soo booddo wey ilaa liamrin arrin ayuunbay u bixi kartaa yuxwiju markaa adag iyo baahi ayuunbay markaa u bixi kartaa een markaa rajiciyadaa uu ka soo reebay u leeyahy iyada meeshii la doonaa la dejin karaa waxay markaa waa masale madhabku aada isugu khilaafay oo intooda badanina yacni w iskala midun bay kala dhigeen yacni waa qowl markaa aan xoog badnayn oo laga xoog badnayna waa kano markaa meeshuu doonaaba iyada dejin karaa weeye ee kuwa hore la mid maaha waxaa kaluu sheekhu halkana inooga hadlayaa ciddatul ixdaadkii oo wuxuu leeyahay gabadha haddii laga dhintay inta ay ciddada ku jirto inay markaa udug taabato inay jidhka qurxiso midnaba looma ogola oo waxaan loo ogolayn uduggii iyo markaa dahabkii iyo xinnihii iyo indhakuushii iyo wixii markaa quruxda iyo wixii udganana markaa inay ku subkato ayaan markaa loo ogolayn laakiin inay isnadiifiso maryaa iska beddesho oo ay markaa iska subkato subag markaa aan udug lahayn oon looga jeedin markaa isdhalaalin aan looga jeedin way isticmaali kartaa iyo maryahan waxaan quruxda lahayn iyunba loo diidayn calayhi waxaa ninkii lirajciyati ugu sugnaaday alinfaaqu nafaqayn wa maskanun iyo guri jaraabihi talaaqu furiinku ku dhacay walam yajib ligayriha uma waajibin ila sakan hoyga mooyaane walbaa'inu lxublaa kii baa'intay baa'inadu waa taa loo dhameeyey urka ahayd lahaa kullu lmu'an qarashoo dhan bay leedahay wamaa siwaa rajciyati rajciye wixii ka soo hadhay laa takhruju min beytiha ka bix maysa ilaa liamri yuxuju arrin baahiyo oo markaa dhiba mooyaane walam yajuz biciddati lwafaati ma banaana an tamasa tiiban inay taabato ow tusayin ilbadan ma jidhka ay qurxiso intaa ciddadu ka dhammaanayso baabu ridaaci nuugmadii ayuu u baab yahay ridaac waa nuugidda markaa ilmuhu naaska nuugayo caanaha ka shaqeeyo sharcaana waxaa la yidhaahdaa un waa caanaha dumarka ee ilmaha calooshiisa gelaya man haweenay sinuhaa da-deedu tiscun ay tahay oo wa ardacad nuujisa walad ilmo saara ibnahaa buu noqon in yartadica hadduu nuugo khamsan shan tucaddu lagu tirin mufaraqaatin kuwo la kala geeyo naara u gaadhay min kulli mid kasta shibac dherag wa qabla xawlayni laba sane ka horna alridaacu qad waqac oo dhacay nugmadaasi wa saara wuxuu noqon zawju man saqad taa waraabisay ninkeedina abaahu buu noqon wa farcu kulli minhumaa mid kasta faraciisuna akhaahu walaalkii buu noqon wauktuhaa iyada walaasheedu min aljihaati jihooyinka ka timia khaalatuhu bay noqon wa uktu haada zawji aydan cabatuhu ayay noqon wa ummu kulli jaddati wa ummu kulli mid kasta hooyadina jaddatan lahu ayay bay noqon walabu aabbuhuna jaddan lahu buu noqon min alridaaci xagga mugmada iyo wanasabi xagga nasabka xabaar waxa u leeyahay sheekhu ruux dumara oo da'deedu sagaal ay gaadhay haddii ay nuujiso ilmo ilma hadday nuujiso shan nuugmo oo kala saaranna ay nuujiso oo mid waliba bimacnaa calooshiisa gashay oo dherag ku gaadhay ilmahaasina laba sano uu ka yar yahay ilmahaasi inankeediibuu noqonaya ridac waxay ku sugmi jireen way ku sugmayaan waxaynu nidhi waa inay sagaal jir tahay wixii ka horeeya dee urban may markaa yeelanayninoo yacni caanahaasi caanihii marka ay wax ku sugmayeen ma aha waxaynu nidhi waa inay shan nuugmo oo mutafariqada mid walba intuu nuugay uu ka go-ayu haddana nuugay uu ka go-ayu hadduu haddana nuugay uu ka go-ay waa inay shan nuugmo saa u kala baxsan ay tahay wax ka yar maya waynay shantaa nuugmo tahay naala min kulli shibac waxaa looga jeedaa uun caloosha gaadhay caloosha gaadhay unbaa looga jeedaa mid qudhadee laguma dhalgi karo waana in laba sano uu ka yar yahay ee markaa mid weynna nuujintiisu raad samayn mayso ee weynu laba sanna ka yar yahay marka intaasoo arrimood la helo ayada wuxuu noqonayaa ruuxaa dumaree naaska jabtay ilmaheedii buu noqonayaa ninkii qabay ee ruuxaa dumare ilmaanayiilo aabbihii buu noqon labadan isqaba ee naaska jaqsiiyey carruurtoodii ama ayagu haysu dhalaan ama cid kaleba hau dhalaan walaalay noqonayaan wax allo wixii ninkaa gabadhaa qabay uu dhalay walaalay noqonayaan gabadhaa u naaskeeda jaqay wax allaala waxay dhasheen walaalay noqonayaan ayada walaasheed ama nuugmaha ku walaaloobaan ama yani nasabha ku walaaloobaane habaryar bay noqon ninkaa walaashii ayana waaidadii bay noqon labadoodan isqaba hooyooyinkood ayadood bay noqon aabbahoodna awowu u noqon ridaac iyo nasab midkuu doonaba markaa aabbaha ugu noqdo ama ayaha ugu noqotee man haweenayda sinuhaa tiscun uu yahay wa arbacad walada nuujisay ilmo saara ibnahaa wuu noqon in yartadic hadduu nuugay khamsan shan tucaddu lagu tiri mufaraqaati kuwa la kala geeyey oo naalow gaadhay min kullin mid la arkay shabacdhar wa qabla xawlayni laba sano ka horna alridaacu qad waqac nuugmadu ay dhacday wa saara zawju man mid saygeedu wuxuu noqon saqad waraabisay wa saara zawju man saqad taa waraabisay ee naaska zawjeedana wuxuu noqon abaahu abihi wa farcu kulli minhumaa labadoodan faracoodii wixii ay dhaleen ninkan iyo gabadhanaa akhaahu walaalkii bay noqon wa ukhtuhaa iyada walaasheed min aljihaati jooyinka nasab iyo ridac midkii duntumaha ku timaadeena khaalatu habreertii bay noqon wa ukhtu haada zawji zawjkan irmaaneeyey walaashiina ayadoo noqda camadu eedadii bay noqon wa ummu kullin mid la arko hooyadii labadaa isqabe ee naaska jaqsiiyey mid la arko hooyadiina jadatan lahu ayay bay u noqon walabaabiina jaddan lahu jad ayuu noqon min alridaaci wannasab nuugmo iyo ridaac yani dhinacay doonaba ha ka yimaadaan watantami waa u nisbo sheeganaysaa furuucuhu furuucdiis ilayhi baa labadooda duuna alusuuli walxawaashi usushii xawaashidii maaye faclam faclamase ogow fayaxrumu nikaaxu baynahum guurkii xaaraan ayuu noqonayaa calaa maa qad madaa wixii ku tegey fii baabihi baabkiisii mufasilan isagoo la kala saaray wajaa-izun waxaa bannaan tasawuju ljamiici dhammaan inay ka guursadaan min ahli haada ifli ifliga ehelkiisa lalfuruuci furuucda maya waxa uu leeyahay sheekhu haddaba intii uu saamaynayey ayuu inoo sheegay wuxuu leeyahay furuucda ilmahani labadooda way usoo nisbo sheeganaya wax alyaaniyo wixii ka farcamay ilmahani dee odaygan iyo islaamta way usoo nisbo nasab sheeganayaan laakiin usuushiisii iyo xawaashigiisii usuushiisii aabbiyaashii awoowyadii iyo waxba kama dhexeeyaan islaamtan iyo ninkan iyo dadkooda xawaashiduna waa walaalihii iyo adeeradii iyo dadkaa kale xawaashidiisa ayda kuwan isaga nuujiya waxba kama dhexeeyaan markaa nikaaxu wuxuu haaraan noqonaya un dhexdooda calaa maa qad madaa fii baabihi mufasalan wixii markaa halkaa inoogu soo maraye lainoogu soo kala saaray waxaana bannaan ayuu leeyahay sheekhu inay dhammaan ka guursadaan de waa usuushiisaa isaga iyo xawaashidiisa iyo min ahli hada tifli markaa inay ka guursadaan ama yacni labadan yacni muujiyey inay tifliga ehelkiisa ka guursadaan laakiin furuucdiisa maya furuucdiisu maanay ka guursan karin furuucdiisa dee isagii usoo isku sheeganaysa iyagina isagina iyagu isku sheeganaya laakiin kuwiisaa kale way ka guursan karaan watandami waa unu soo sheeganaysaa furuucuhu ilayhimaa labadooda naaska jecsiiye duuna alusuuli walxawaashi usuushii xawaashidiisii maya faclam saa ogu fayaxramu nikaaxu baynahum xaaraan ayuu noqon calaa maa qad madaa wixii tegey fii baabihi baabkii dee taxriimka mufasalan isagoo la kala saaray muxaramaatu nikaaxi وجائز وعلى تزوج الجميع فبلغه مرسلان من أهل هذا الطفل لا الفروع فروع ذي سمية لكن كوي ساكن ويكو مرسل كرا باب النفقات نفقات كي أيوبا بيعي نفقات كي صدح أيوبا الصوابع مدوى نكاحي وقول مدوى قرابة مدوى ملك اليمين liawjatin waxaa uga sugna lisawjatin waxaa u sugan tumakinu min nafsihaa nafdeeda makanisay oo ninkii u dhiibtay mu'anatun qarash waa u sugnaaday wa kiswatun arradbeen wa maskanun iyo guri bicurfihim sida caadadoodaa ku sugan iyo wa qudrati alinsaani insaanka awooddiisa iyo kelitaankiisa wa quutuhaa gabadha quudkeedu min muusilinkii hodanka ahaa muddaani waa laba mud wawaajibun min mucsirin kii caydhahana muddun faqad baa lagu leeyay laakiin lahaa muddun wa nisfun baa min wasad kii dhexda ahaa uga sugan wa tastaxiqu khaadiman bay mudan lishuglihaa dee shaqadeeda in kaana daaka caadatan hadduu limilihaa u yahay wa fasakat ama wa fusikat waa la fasakhi bicajzihi can ilaqal intii yarayd hadduu ka caajiso ow can sadaaqin hadduu ka caajiso xaysu lam yakun dakal haddii aanu markaa la aqalgelin waxau leeya sheekhu ruuxa dumar ah ee aan naashizada ahayn ee mumakina min nafsihaa yani iyadu ninkii u diyaaraa yani waxay yeelanaysaa masaariiftii iyo kharashkii bay yeelanaysaa oo wixii la cunayey iyo wixii la xidhanayey iyo halkii la gelayey iyo wixii markaa soo raacaya oo dhan marka waxaanu leey lisawjatin min nafsihaa tumakinu min nafsihaa maalinta la guuriyo haddaanad sanad la wareegin iyadoo ay diyaar kuu tahaye xaggeeda wax carqaladii aanay ka imanin wax ku leedahay hadii lagaa dhaafo mooye haddii laysku dallacoo la isqabsado mar haddaan xaggeeda aanay waxba ka imanin iyadoo diyaaray ku ahayd anay ku odhanin inoo kaadi sanad iyo intaa inoo kaadi anay ku odhanin waa lagu leeyay markaa qarashkii iyo kiswadii iyo maskinkii ayay yeelanaysaa laba arrimood baanay ku qayban tahay bicurfihim waqudrat alinsaani waa curfiga meeshaa ka jira iyo awoodda qofka uu leeyahay labadaasaa loo eegayaa oo dee wixii u raashin raashinka halkaa curfigaasuunbuu noqon wixii hoy hoygaasoo buu noqon mid ka duwan la keeni maayo adna keeni maysa ayana keeni mayso daba xaggii quudka wuxuu leeyahay laba mud laba sacabo waaweyn ayay markaa ku yeelanaysaa ninkii muusirka ahaa kii mucsirkaana mud keli ah ayaa lagu yeelanayaa kii meeldhexaadkaana muddun wanisun iyo dee iidaankiisa iyo wixii raacayey ayay markaa ku yeelanaysaa shaqaalena way yeelan cid u shaqaysaa waase goorma waa haddii aqalkoodaba loogu shaqayn jirayoo aanay markaa aqalkooda mid hawl ku qabata aanay ahayn hadda markaa waa inaadaa doontee waa inaad markaa sidii aqalkooda ay ku ahayd un halkan aad ugu aad ugu keenta markaa ciddi ugu shaqaynaysay laakiin haddaanay halkaaba yani iyaduna ay ku shaqaysan jirtay halkaana ku shaqaysan weeye wax kale la keeni maaye waa la fasakhi oo xaq bay u yeelanaysaa fasak haddii canilaqali uu keri waayo macnaha mucsirka intiisii hadduu keri waayo oo mudki ahaa hadduu mudda wanasabkii keri waayo ama muddaankii hadduu keri waayo fasak male laakiin intii ugu yarayd hadduu keri waayo lahal fasak aw can sadaaqin xaysu lam yakun dakal sadaaqii hadduu kari waayo oy taa waa laysii meherka yihiin intaan markaa aqalgal dhicin oo uu keri waayo soo qaban waayeena fasaq bay u leedahay xaq bay u leedahay markaa inay fasaqanto lizawjatin tumakiru linafsiha markay soo dhiibtay ninkii waxa ay leedahay mawnatun qarashkiiba leedahay wa kiswatun aradbeel iyo wamaskanun hoy bicurfihim curfiga meesha iyo dhaqanka halkaa qudrati insaaniya ku sugan waquutuhaa quudkeedu min musirin kii hodankaa muddaani weeye wawaajibun min mucsirin muddun ayaa waajibaya faqadoo keliya laakiin lahaa muddun wa nisbun baa u sugnaaday min wasat kii dhexee wa tastaxiqu khaadiman bay mudan lishuglihaa yacnii shaqadeeda in kaana daaka caadatan limilihaa iyadoo kale hadduu markaa u yahay kuwa loo shaqeeyo wa fusikat waa la fasakhi bicajzi canilaqal intii yarayd hadduu kari waayo ee ugu yaraydee mudka ahayd aw can sadaaqin hadduu kari waayo u ka caajiso xaysu lam yakun dakal haddaanu la aqalgelin uma calaa rabbi lbahaa'imi kii markaa xoogaa mayeelaanka lahaa almu'an qarashkoodii baa lagu leeyahy baxaydu sio laa yaduru aanu dhibaynin tarka wadulyasaari kii hodanka u saaxiibkaa waajibun waxa waajiba an yunfiqa inuu nafaqeeyo cala alusuuli waalfuruuci usuushi iyo furuucdii muطlaqan iyadoon la kala qaadin bishardi faqrin faqri ayaa loo shardiyaa faqrigaasoo muctabarin fi ljamiici dhammaan loo ictibaarin wa cajzi farcin far cajzigii ayaana la shardiyaa kaljunuuni wasiqar waa li iyo yari oo kale wuxuu leeyahay qofka hodankaa qarashkiisii markaa way wax dheeraadeen waxa waajib ku ah inuu asaladiisa iyo farciisa nafaqeeyo waalidkiisa iyo ubadkiisa inuu nafaqeeyo waajib bay ku tahay laakiin waxaa laga maarmaana faqri inuu jiro waalidka waxaad nafaqaysa waajib kuu tahay markaan waxba haysanin ilmaha waxay waajib kuu tahay markaan waxba haysanin wasaaxibuhumaa fi dunya macruufan baa leeyahy xagga yaryarka waa in cajzi uu jiraa ama waali ama yaraan hadduusan nin weyn oo muktasaba u yahay oo shaqaysanayo istaberayana waajib kuu ahaa laakiin haba weynaada hadduu majnuun yahay waxna aanu lahayn amaba waa yar yahay waxbana ma haysto inuu markaa nafaqeeya waajib bay ku noqonaysaa wadulyasaari kii hodannimada u saaxiibkaa waajibun waxa waajibkao an yunfiqa inuu cala lasuuli walfuruuci nafaqeeyo mutlaqan iyadoon la kala qaadin bishardi faqri baa la shadeeya fi ljamiici muctabarin loo ictibaarin wain faqri jira wa cajzi farcin far cajzigii baa la shardiyaa kaljunuuni iyo wasikar waa waali iyo yaraan oo kale waay halkaa wuxuu inooga baxay laba laba sababood waa tii nikaaxa iyo tii qaraabada halkana tii milkiga ayuu nooga hadlaya wuxuu hi uma calaa rabbi lbahaa'imi kii mayeelaanka lahaa waxaa korkiisa almu'an qarashkoodii baxaynu si oo laa yaduru aanu dhibaynin tarkuwaa ka tegitaankeeda albalana jirka walam tukallaf laguna kelifi maayo fowqa maa tutiiqu waxay karaysa wax ka badan oo min camalina wa miluha raqiiqu addoonkiina waa lamid laakiin lahu waxaa u sugnaaday an yadluba ziyaada inuu wixii ziyaada dalba min mu'anin qarash iyo wa kiswatin aradbeel muctaada yacni caado laga dhigtay waxau leeyahay sheekhu qofkii xoolaa ma yeelaanka lahaa mu-antoodii iyo qarashkoodii baa lagu leeyahay biyahoodii baa lagu leeyahy baadkoodii baa lagu leeyay waxay cunayeen baa lagu leeyahay yacnii heer aan waxaa intaa wixii ka dheeraada ka tegitaankooda aanu jirka dhibaynin waa inuu wax siiyaa oo yacni waxaa kale laga tegay ee uu siiyey wixii ka dheeraada inaanu jirka dhibaynin jirkooda aanu dhibayn waxaynu tilmaanay inay lahayd saddex sababood nikaax iyo qaraaba iyo milkulyamiin marka labadii hore uu inooga soo hadlay tii saddexaad uma intaa kadib calaa rabbi lbahaa'imi bahaa'imta iyo mayeedhaanka qofkii u saaxiibka ahaa ee lahaa almu'an qarashkoodii iyo nafaqadii ayaa saaran bixaydu si oo laa yaduru aanu dhibinin tarkuhaaka tegitaankeedu albadana jidhka ayuu markaa u nafaqaynayaayo uu qarash garaynayaa uma calaa rabbi lbahaa'imi waxaa korkiisaaday almu'an qarashkii iyo nafaqadoodii bixaysu si iyo qadar baanu u nafaqayn laa yaduru aanu dhibaynin tarkuhaaka tegitaankeedu annafaqa yacnii heer wax u tara oo haddii marka halkaa uu gaadhsiin waayo jidhka dhibaysa yacni ayuu ku nafaqaynayaa walam tukallaf laguna kellifi maayo bahaymtiiyo mayeedhaankii fowqa maa tutiiqu waxay karayso ee min camalin shaqo ah wax ka sarreeyana lagu kellifi maayo walam tukallaf lagu kellifi maayo bahaa'imtiiyo maydhaankii fowqa maa tutiiqu waxay karaysa korkii ee min camalin camal iyo shaqo ah ma bannaana in lagu kellifaa wixii ay qaban karaysa ayuunbaa la saaraya wa miluhaa waxaa la mida xagga camalka arraqiiqu addoonkii ayaa isaguna la mida oo nebigu sala allahu calay slam wuxuu yidhi mamluugga wuxuu leeyahay raashinkiisa iyo kiswadiisaba camalna lagu kellifi maayo waxaanu karaynin laakiin low raqiiqi waxa u sugnaaday an yatluba ziyaada ziyaado isagu inuu dalbo oo jinsulquud iyo kiswa ulaana noqonin weliba qaaliba quuti raqiiq iyo udmigooda waxay ku idaantaan inuu dalbo xaq ayuu leeyahay oo isagu mayeedhaankii oo kale la mid noqon maayo laakiin low waxau sugan an yatluba ziyaada inuu dheeraad dalbo oo min mu'anin qarash wa kiswatin iyo arradbeel muctaada oo yacni caado ah inuu dalbo xaq ayuu leeyahay baabulxadaanati xadaanadii ayuu u baab yahay xadaana min alxidni ayay ka timi oo bimacnaa dhinaca ah waayo xaadinada ayaa ilmaha markaa dee dhinaceedaa ku qabataa sharci ahaanna xadaana waxaa la xifdu man laa yastaqilu biumuurihi wa tarbiyatihi bimaa yuslixuhu waa ilaalinta ka-aan arrimihiisa la keliyoobi karaynin xifdintiisa iyo ilaalintiisa iyo tarbiyayntiisa oo lagu tarbiyeeyo wixii hagaajinayey ayaa xadaano la yidhaahdaa xadaanadana xagga dumarka ayaa ku sii habboon oo ayaga ayaa xagga tarbiyada ugu fiican ayaga ayaa dhibtiisana u adkaysi badan waxaa markaa ugu horreeya xadaanada waa hooyada hooyada waxaa ku xigta hooyooyinkeed haddii la waayana yacnii midba midii markaa ay ka soo dhoweyd hooyadii aabbaha ayaydii macnaha aabbo walaashii habaryartii sidaa ayay xadaanadu u soconaysaa waman yufaariq ka fura ee ay kala tagaan zawjatan xaas sawjadaasoo lahaa u sugnaaday waladun minhu ilmana ay u dhashay istaxaqat waxay mudan xidna daalika alwalad ilmahaa xadaanadiisa ayay mudan bilcaqli caqli bay ku mudan waalislaami iyo islaamnimo waalxurriyati iyo xornimo wa kownuhaa iyo ahansheeda min naakixin zawjna khaliya ay tahay mid ka madhan wa faqdu fisqin fisqi waayiddii ayay ku mudan waalkhuluwu min safar iyo ka madhnaanshan safar wajaaza waxaa badnaa xidnu kaafirin gaal xadaanayntii liman kafara mid gaaloobay uu xadaanaynaya iyadu waa mid iska furan waxau leeyahay sheekhu qofka faaruqa zawjadiisii iyo xaaskiisii dalaaq buu ku faaruqo wuu furay ama fasqi ama licaan waxaanay u leedahay ilmo aan weli xadu tamyiis gaadhin iyo toddoba jir ama ha labaade ama ha dhadigaade ee ruuxa dumari waxay mudanaysaa ilmaha xadaanadiisa iyo hayntiisa iyadaa mudanaysaa laakiin shuruud ayay ku mudanaysaa shuruudda waxaa uganaysa caqli waa inay mid caaqilo a tahay haddii ay majnuuno tahay xadaano yeelan mayso maxaa yeelay mar hadday ayadii markaa iska balanbalayso dee wax ilaalin ka suurtogeli mayso islaam baa laga maarmaanahe haddii ay kaafiro tahay iyaduna xadaano yeelan mayso diintiisa ayay ka fidnaynaysaaba xorriyad ayaa la shardiyaa hadday addoon tahayna xadaano yeelan mayso waxaa kaloo shardiya inay zawjna ka madhan tahay oo mar haddii ay guursatana xadaanadeedu waa ay dhacaysaa waxay u ku qaydaan zawjkaa ay ka madhantahay shardigeeta ay ka madhan tahay waa inaanu mid xadaanada isaga lafdiisu xaq u leh waa inaanay guursanin oo waxay yidhahdaan haddii isaga lafdiisu xadaanada xaq uu ku leeyahay oo adeerkii oo kale ay guursato ama in adeerkii oo kale ay guursato xaqeedu ku buri maayeen nikaaxiisa waayo kanay guursatay baa isaga lafdiisu xaq ku leh xagga xadaanada inay markaa isla ilaaliyo ayana ay ilaaliso ayay markaa keenaysaayo waaba usii kordhaysaaba xadaanadii bay yidhahdeen waayo ruux dumara ayaa tidhi yaa rasuul allah ilmahan yar bay tidhi calooshaydu weel bay u ahay naaskayguna sibraarkii halkuu ka cabbayey buu ahaa dhabtayduna halkii aan ku hayey buu ay ahay aabbihii baa i furay waxaanu doonayaa inuu iga qaado rasuulku sala allah alay slm wuxuu ku yidhi anti axaqu bihi maa lam tankixi adiga ayaa ku xaq leh inta aanad guursanin marse haddii ay guursato oo ay nin kale u gasho dee kaa xaqiisa ayay mashquul ku noqonaysaayo waa laga qaadaya ciddii ku soo xigtay haddii hooyadeed markaa ay joogto hooyadeed baa loo dhiibaya haddii la furo oo haddana yacnii intay guursato sidaa lagaga qaaday ayaa la furay oo ninkiiba way kala tegeen dee xaqeedu waa usoo noqonaya hadday tidhahda isiya ilmahaygii dee ninkii lagaga qaaday waa kala tagnee xaq bay u yeelanaysaa ilmuhuna waa intuu yar yahay ee aanu mumayiska ahayn haddiise uu mumayis noqdo oo ilaa toddoba jiru gaadh loodiisa aabbo waa la doorgelinaya kii markaasuu raaco ayaa haynaya waxaa kaloo shardiga fisqi inaanu jirin mar hadday faasiqo tahay markaa aan fadhiisanaynin iyadana loo dhiibi maayooo dee way fidnaynaysaa alkhuluwu min safar ayaa shardi oo safarna ay ka madhantao ludiisa aaba inay muqiimin yihiin inay meel ku nagan yihiin koodii markaa doonay inuu socdaaluu safro mooyaane ka kale ayuunbaa ilmihii haynaya allahuma adigu xaj iyo tijaaro iyo wax yaroo noocaasa inay tahay mooyaane waayo safarka iyo nuqladaa safarka weliba guuritaanka iyo waa dhibtiisa leh markaa kii sii joogaya ayuunbaa haynaya waxaa kaloo sheekhu inoo sheegay in gaalku gaalkiisa markaa isagu xadaaraynayo aan cid kale looga qaadaynin waman yufaariq ka fura zawjatan lahaa waladun minhu uu walad iyo ilma uga sugnaaday istaxaqat waxay mudan ruuxaa dumare xidna daalika alwalad ilmaha xadaarintiisa ayay mudan aabbahana in masruufaa baa lagu leeyay bilcaqli bay ku mudan walislaami iyo walxuriya iyo wakuunu ashada min naakixin nina khaliya ay tahay mid ka madhan wafaqdu fisqin fisqi waaidii ayaa shardiya waalkhuluwu min safar iyo ka madhaansho safar wajaaza waxalana xidnunu kaafirin gaal xadaarintii niman kafara kii gaaloobay u xadaarinaya kitaabuljinaayaati waxyeelooyinkii ayuu kitaab yahay jiraax bay ka cabiraan kutubta qaarkood oo dhaawaciya laakiin jinaayaadka ayaa markaa ka caamsanoo ama mid sixir lagu waxyeeleeyey haata ama mid wax kale wax lagu waxyeeleeyey waa waxyeelooyinkii marka waxaana u asala ilahay wuxu uhi ya ayuha aladiina aamanu kutiba calaykum alqisaas waxaa laydinku waajibiyey qisaas waxaa kaloo nebigu sala allahu alay slam yidhi ma xalaal maaha qof muslima dhiigii oo qiraya alla xaq lagu caabuda alla mooye inaanu jirin anna rasuulkii ilaahay aan ahay ilaa saddex arrimood mooyaane qofkaa guurka hore soo maray ee sinaystay iyo nafdaa nafda loo dilayay iyo qofkaa diintiisa ka tegay ee jawaacadii muslimiinta faaruqay alqatlu buu yihi haddaba sheekhu dilku imaa maxdu camdin inuu yahay badrheer badhax tiran aw khata ama inuu yahay gef ow shibhu camdin ama inuu yahay camdi mid shabbaha wasmu daaka kaa magaciisuna camdulkhata camdulkhata'na waa la yidhaahdaa falcamdu camdigu qasdulficli iyo washaksi baa la yidhaahdaa ficilkee shaksigo bimaa shay loola qasiyay yaqtulu daaka kaa dila haaliban sida badane falyuclama taa la ogaado walkhata'una asahmu waa leebkii alladii kaasoo ramaahu uu ganay idaa asaaba marka uu ku dhaco hayra man nawaahu kuu niyeeyey midaan hayn markuu ku dhaco wa xaddu shibhi camdihi shibhu camdigiisa xaddiisa waxa weeye an yadriba inuu garaaco shaksan buu bishayin ku garaacay qatluu dilitaankiisu la yaqliba aanu qaalib noqonin waxau leeyahay sheekhu dilku wuxuu qaybsamaa saddex qaybood camdun maxdun khaطun maxdun wa camdun khata ayaa la yidhaahdaa waa badrheer badhax tiran iyo gef badhax tiran iyo isku jir mid camdi iyo khata isugu jira waxaanoo sidaa ku koobay qofkani haddii aanu u qastin qofkan waxyeellada geysanaya haddii aanu qofkan waxyeellada u geystay aanu u qastin gef baa la yidhaahdaa haddii uu qofkan u qastiyo waxaa la eegayaa waxaanu la qastiyo hadduu wax qaaliban wax dilo yahay ina camdi buu noqonaya wax qaaliban wax dilo haddaanu ahayna shibulcamdi buu noqonayaa haddaba muxuu yidhi haddaad doonaysa camdi waxa weeye wuxuu u qastiyey ficilka wuu qastiyey waxyeellada shaksiganna wuu ula qastiyey waxaan ula qastiyeynaa waa wax sida badan wax dila sida badan wax dilo wey dee mindi buu markaa geliyey wuxuu xabad buu ku dhuftay ficilkiiyo waxyeelladii wuu qastiyey shaksigiina wuu qastiyey waxaan ula qastiye ula kacay waa wax wax dila kaa camdi maxdiya baa la yidhaahdaa waa bareer barax tiran midda khaطa maxdiya baa la yidhahda waa gef badhax tiranoo waa inuu fal u qastiyo laakiin shaksiga aan u qastiyin geed buu tooganayey ugaar buu tooganayey daytana qof meesha marayay buu ku dhacayaa kaana waxaa la yidhahda waa gef badhax tiran midna camdulkhaطa baa la yidhi ama shibulcamdi waa inuu u qastiyo ficilka iyo shaksigaba laakiin waxaan waxba dilin ayuu ula qastinayaa o dee waa macallinkii markaa ushaeer ardayga ku dhuftay ee ay ka raacday uun markaa dhinac camdi buu ka noqonayaayoo xaggan qasadka uu shaksigae ficilka u qastiya camdi buu ka yahay xaggan waxaan yarayn waxba dilinna khata buu ka yahay sidaa daraadii waa laysu geeyo camdulkhata baa la yidhi ama shibulcamdi baa la yidhi alqatlu imaa maxdu camdin inuu yahay camdi badhax tiran ow khata inuu yahay ow shibu camdin inuu yahay wasmu daaka camdu lkhaطana waa la yidhahdaa falcamdu qasdu lficli washaksi u loo qastaa la bimaa shay yaqtulu daaka kaadila qaaliban sida badan falyuclama la ogaado waalkhaطa'una asahmu aladii waa leebkii ramaahu uu ku ganay idaa asaaba markuu ku dhaco hayra mana waa kuniyey midaan ahayn waxaddu shibi camdihi shibi camdigiisa xadkiisa wey waxa weeye an yadriba inuu garaaco shaksan qof bishayn uu ku garaaco qatluhu dilitaankiisa la yaqliba aanu qaalib ahayn wa fii siwa alcamd camdi wixii ka soo haray alqisaasu qisaaskii muntafi mid anfoobay oo reebmay weeye wawaajibun fi lcamdi camdigiina waajib laa yancufi in la cafiyo mooyaane fain cafaa waliyuhu calaa diya hadduu ku cafiyo taqalladad way adkaan fii xaqi man janaa kii waxyeellada geystay xaqiisa addiya maxay ku adkaan biakhdihaa ka qaaditaankeeda min maalihi laga qaadi masalata iyadoo saddexoo calalxuluuli xaala loo qaadi kulluhaa dhammaantae mu'annaqa ay tahay mid wada dhadi ama alkhata fa waajibun lahu diya waa u waajibaysaa waqufifat waa la fudaydiyey fakhumisat waana la shareeyey fi ta'diya xagga gudashada waliladiina kuwa yacqiluuna tolaynayeena xumilad waa la saaray walialaain saddex min siniina sanadana ujirad waa lagu mudeeyey wa kal khata'i waxaa la mida camdul khata ayaa la mida fiima sabaq waxayna soo maray laakiin hunaa halkan atathlid saddexayn baa fiiha mustaxaqun la mutay mustaxiqun uu mutay kii lahaa waxa uu leeyahay sheekhu wixii yacni qisaasi kama waajibto camdiga mooyaane oo gefga yashibu alcamdiga midnaba kama waajibto waman qutila waman qatala mu'minan khata'an fataxriiru raqabatin mu'mina waadiya ilaahay baa yidhi qofka dila qof mu'mina gef u dila qoor xoraynteed mu'minaa iyo diyo u bixiyaa lagu leeyahay waxaa nebiguna yidhi qatiilu lkhata'i washibu lcamd qofkii gef iyo shibulcamdi lagu dilay kii ushu dishay iyo fii miatu min alibil boqol geela ayaa lagu leeyahay laakiin qisaasta camdigaysay qisaas ma ahaato waa la qisaasaya walakum fi lqisaasi xayaatun kitaab allahi alqisaas yani waa camdigii haddaba waliyu lmaqtuul haddii uu dilo hadduu cafiyo baan leeyahay kii mutay ee weliyulmaqtuulka warasiisa diya hadduu ku cafiyo waa ay waajibaysaa walow yaanu raalliba ka noqonin kan jaaniga ahiye way waajibaysaa oo haddii ay camdi tahay muqallada ayay noqonaysaa min alaaati awjuhin baa laga adkeeya waa la yidhaahdaa waa min maali iljaani oo waa biakhdiha min maalihi maalkiisaa laga qaadi waa muhallaa oo geela saddex sifo ayuunbaa laga dhigay oo saddexda sifaba ay wada ladhadig yihiin wuu inoo keeni doonaa iyo wakownuhaa xaalla haddaa laga rabaa amaa gefka miyaa ayada diyo ayaa waajibaysaa diyadaa waana la fudaydiyoo saddex weji baa laga fudaydiyey geela horta shan sifaa laga dhigaya halkankii hore saddex ka ahaa caaqilada iyo tolkana waa la saaraya saddex sanana waa lagu bixinaya saddexdaa weji ayadana waa laga fudaydiyey ee camdulkhata'a isagu gefka ayuu la mid yahay geela ayuunbaa isagu saddex sifo laga dhiga oo waxaa laha mukhafatun min wajhayni wa muqalladatun min wajhin hal wejina waa laga adkeeyey wa geelaa mualao laga dhiga saddexdii sifo ah laakiin labadii wejee kale saddexdii sannadood iyo caaqilada inay tahay xaggaana waa laga fudaydiyey wa fii siwa alcamdi alqisaasu muntafi waa anfobay camdi waxaan ahayn wawaajibun fi lcamdi camdigiina waa waajibaa qisaas ilaa alcufi in la cafiyo mooyaane fain cafaa waliyuhu kan la dilay weligiisu calaa diyi hadduu ku cafiyo taqalladad way adkaan fii xaqi man mid xaqii janaag geystay addiyatu diyadu way ku adkaanoo diya muqallada ayay ku noqon maxaa lagu adkaynayaa biakhdihaa min maalihi maalkiisa ayaa laga qaadaya wa kownuhaa fii maali iljaani muhallaa weliba geelana saddex sifo ayuunbaa laga dhigayaa oo halka ta kale shan laga dhigo ee mukhamaso laga dhiga iyada saddex sifo oo keliya unbaa laga dhigayaa oo soddon xiqo iyo soddon jadaco iyo afartan riman oo wada dhadigaasa ayaa laga bixinayaayoo waa muhallaa waa kownaha muhallaa weeye cala alxuluuli xaalnimana kulluhaa waa loo qaadaya cala alxuluulina waa loo qaadaya xaalnimo oo haddaa laga doonayaa markaa kownuhaa fii maali iljaani wa kownuhaa muhallaa wa kownuhaa xaalla saddexa weji baa laga adkeeya kulluhaana mu'anaa ay tahay mid dhadig ama alkhata gefka miyaa fawaajibu lahu addiya waa waajibtay wa khufifat waana la fudaydiyo fakhumisat fi ta'diya xaggi gudiddana waa la shaneeyey oo waxay iyadu noqotaa labaatan xiqo iyo labaatan jadaco iyo labaatan bintu labuun iyo labaatan binu labuun iyo labaatan bintu mukhaado saasaa loo kala fudaydiyaa waliladiina yacqiluuna kuwii tolaynaya caaqilada ahaana xumilad waa la saaray welialaahi min siniina udjibad sannado saddexana waa lagu muddeeyey wa kalkhaai waxaa la mida camdulkhaa waa la mida fii maa sabaq wixii loo soo hormaray laakiin hunaa halkan camdulkhaa marka la joogo ataliitu fiiha mustaxiqun mid uu mutay wey in geela saddex laga dhigo oo marka waa muqafatun min wajhin wa muqalladatun min wajhin kownaha cala alcaaqila wa kownaha muajala wamuqalladatun min wajhin wa kownaha muallaa in saddex uun laga dhigay faslu fii fii sharaa'idi wujuubi lqisaasi qisaasta waajibitaankeeda shardiyaalkeedii ayuu u baab yahay ayuu fasal yahay shardulqisaasi qisaasta shardigiisu waxa weeye an yakuuna inuu hada man janaa kan waxyeelada geystay mukallafan waa inuu yahay multaziman lixukminaa xukunkeenna islaasimiyey walaa yakuunu lilqatiili waalidan kan la dilay waa inan waalid ahayn waa in calaa aba sarreeye walaa yakuunu sayidan sayidna waa inaanu noqonin wa cismatu lqatiili kan la dilay dhowrsoonidiisa ayaa la shardiyaa biliimaani iimaan uu ku dhowrsoon yahay aw hayrihi ama iimaa hayrihi kalcahdi ballan iyo waalamaani ammaan wa kownuhu waxaa kaloo sheemid can qaatilin kan dilayna lan yanqusa aanu kaga naaqusnayn imaa biriqin addoonnimo ow bikufrin gaalnimo khusisa la khasisay fayuhdaru lxarbiyu xarbi waa la haduryeelay cinda qatli marka la dilo wayuhdaru lmurtadu waa la haduryeelaysaa laa maca milihi haddii mid lamidii dila maya waxau leeyahay sheekhu markay camdiga qisaastu ka waajibayso shuruud baa loo shardiyaa ka warreeya waxa weeye qofkan jinaayada geystay waa inuu mukalaf yahay baaliq caqila waa inuu yahay sabi iyo majnuun midnaba la qisaasi maayo marfuucu lqalam weeye multasiman lixukminaa buu yidhi waa in xukunka muslimiintana uu qofkan islaasimiye xarbi gaal xarbi oo xabaddu isugu keen jirto oo xilla iyo xaraabada wax dilay la qisaasi maayo walow markii dambe hadduu sooba istaaga berigii baad nin dishay loo qisaasi maayo wayo xamse kii dilay baa soo islaamay oo aan la qisaasin waa inaanu kan qaatilkaah kan maqtuulkaa waalid u ahayn haba sarreeyeen oo waalidna waladkiisa looma qisaaso laa yuqaadu alabu min ibnihi looma qisaaso waxay idhahdeen aabbuhu sabab ayuu ahaa ilmaha inuu adduunka yimaado waalidka aabbiya hooyo midku doonoo ha ahaadee isagu markaa sababtii laga kaxaynaya adduunka noqon maayo sayidna waa inaanu ahaynoo hadduu addoonkiisii dilan loo qisaasi maayo waxaa kaloo shardiga kan la dilay inuu qof ku dhowrsoon yahay iimaan ama iimaan kayrkii oo cahdi ballan iyo ammaan loo guntay waa inuu ku dhowrsoon yahay haddii aanu intaa midnaba jirin xarbigii iyo murtadkii iyo ayaga markaa waa la hadur yeelaya laakiin murtadka hadduu murtad dilo la hadur yeeli maayo buu leeyahy laa maca mili shardulqisaasi waxa weeye an yakuuna inuu hada man janaa kan wax dilay mukallafun waa inuu yahay multaziman lixukmina islaasimiye walaa yakuunu lilqatiili kan qatiilkaana waa inaanu waalidan u ahayn waa in calaa haba sarreeya walaa yakuunu sayidana waa inaanu noqon wacismat lqatiili baa la shardiya kan la dilay biliimaani inuu ku dhowrsoon yahay aw hayrihi ama iimaan hayrkii kalcahdi balani walammaani ammaan loo xidhay wa kownuhu waxaa la shardiya can qaatilin la yanqusa qaatilkana waa inaanu ka nuqsaansanayn imaa biriqin oo mar hadduu raqiiqi yahay kan la dilay kii hortaa loo dilmay ow bikufrin ama gaalnimo khusisa la gaar yeelo isaga lagu gaar yeelay fayuhdaru lxarbiyu xarbi waa la hadru yeeli cinda qatli marka la dilo wayuhdaru lmurtaduna waa la hadru yeeli laa maca milihi mid la mida maya hadduu mid la midi dilo wayuqtalu ljamcu lkaiiru bilaxad jamcii faraa badnaa waxaa loo dili mid walaysa mana ahanin fii kasri lcidaami min qawad lafaha jebintoodu qisaas ma leh bal yahbutu lqisaasu fii cudwin يوسف قطع على جري من مصر ملك ربح على جري ومع إجافة إجافة دو كان ينا منع ولا منعي وحولها شيخ جماعة إيا كوح ذي هل نبا لو دليا هدي مركا مد والبنا مركو ديمن فعل كمد ولمن قاتل يهي هدو كليوب لها اسكولا وافقا انت سؤال رمض بإسرائيل شافعين markuu mid walba u dhigmo kuf u yahay ficilka uu mid waliba geystayna uu qaatil ahaan lahaa hadduu kaliyoobi lahaa tawaadu iyo isku waafaqna ay jiraan inay dilaanna ay isku waafaqsan yihiin waayo cumar bnu khadaab waxaa la yidhi shan ama toddoba ayuu nin keliya oy si xeelada u dileen ayuu u dilay waxaanu idhi hadday reer sancoo dhan isku raaci lahaayeen waanu layn lahaa buli dhammaantooda ijmac way markaa raggaas muuqda فعوالكن يلي وليس فيك سلع عظام من قوة لفاها جبين توذو قصاص ما يشان ويقصاصتم على دولة يا حلكي وحلا قارسيو للا قارسيو مركا اللفظة هدي دير لقيت جبيي أدنا جب لورد الله يني حقا ودلعدين حقا ودلعدين من نبوان لقا أي من حين مركا اللفظة هاي جبين توذو قصاص مالي هل كاس قصاص يراتا waxay qisaas ku sugantaa xubinka laga jaray mifsal iyo meel kala baxa xubnaha faraha iyo kuuca iyo yacnii meelaha mafaasishahay kala baxaa ayay qisaas ka sugantaa waxaana shardi ah waa haddii ay qisaastu suurtogelayso masalan mafaasisha aslulfaqidka iyo aslulmankibka halkaa cududa dawadeeda iyo aslulfaqidka iyo qisaasu way ka sugmaysaa waase goorma waa haddii aanay jaa'ifo keenaynin oo maca ijaafati munac hadday laakiin jaa'ifo keenayso marka lisaasiya ay hoos u dhacayso maya taa iyada waa la diiday ويقتل الجمع الكثير بالأحد قف بلودي وليس في كسر العظام من قوة لفات من تودي ما لا أيه قصاص بل يثبت القصاص وعقسها في عضو حمي قطع على تلمين مسلم من المفسرة ومع إجافة إجافة معنا منع ولا منعي هذه جايفة كيرسنا ولا منعي وكل شرط شرط لمانتيو قد سلف للقصاص قصاص بصورة مري في النفس ليس قصاصي شرط بو في القصاص في الطرف قصاص دي حبنهنا شرط أيون قرية مع شركة العضوين أيضا الله قبل لبدا مقعو وذاقا أيضا في الاسم الأخص ما يعقارك وفقد نقص نسقان وايديد بالا شردي أي بمقطوع بانا يخص كالو قاريانا ويقطع الأشل كي قال الله بالأشل باللوق ما لم يكشح دان لغا بغن عند قطعه مركز جنز والدماء ديق شو انكيس هدان لغا بغن وإن جناه هدو جناه بجرحه داوعيس هدو كجناه لن يجرح داوع مايو إلا بالرأس أو بوجه أو ضحى madax iyo weji uu cadeeyay mooyaane waxau leeyahay sheekhu shardi algaariye shardigii qisaaska nafta inoogu soo horumaray qisaaska darafkan shardi buu u yahay oo masalan dee waxayn waa inuu mukallaf yahay dee sabigii iyo majnuunkii hadday gacan jaraan gacantaa la qisaasa la odhan maayo macnaa waxaa la yidhi wixii shuruud qisaasta naftu ay leehay qisaaska darafkuna waa leeyahay waxaa markaa shardi ah in labadan xubinee laysu qisaasaya ay magaca gaarkaa wadaagaan midig iyo midig bidix iyo bidix markaa bidix la jari maayo hadday midig goysay demin sare demin hoose loo goyn maayo waxaa kaloo la shardiyaa inaan nuqsaani jirin xubinkan la jaray ee la doonayo ka kale in loo qisaasay inaan xumaani yacni nuqsaani jirin hadduu qofku isagoo gacan